alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wslama tasliima kaiira qala alimaam alxaafid bnu xajar raximah llahu tacaala can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi anas shahidtu waxaan xaadiray bintan lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam bintan inan inantaasi oo lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam nebigu uu dhalay inantaasi oo tudfanu la aasayo marka waxaan xaadiray buu ujeedaa aaskeedii shahidtu dafna bintin lilnabiyi ama shahaadata bintin lilnabiyi sala allahu aleyhi wasalam warasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam iyadoo rasuulkii ilaahayna jaalisun uu fadhiyo cinda alqabri qabriga agtiisa wara-aytu waxaan arkay caynayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam labadiisii indhood tadmacaan iyagoo ilmaynayo ilma ay ka qubanayso rawaahu lbukhaari markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi hal minkum rajulu lam yuqaari fi leyla ma idinku jiraa nimaan xali reerkiisii la kulmin faqaala abu طalxa ana qaala fanzil qaala fanazla fii qabriha nebigu calayhi salaatu wasalaam abu طalxa wuxuu ku yihi qabriga ku dhaadhac abu طalxa ayaa qabrigii ku dhaadhacay oo inantaasi iilka dhigay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa calaa jawaazi lbukaa'i cala almeyit inay bannaan tahay qofkii dhintay in loo ooyo oo qabla almowti wa bacdahu inta aanay naftu ka bixin ka hor iyo naftu markay ka baxdo kadibba waxaa arrinkaasi shardu ah inaanay la socon waxyaabihi rasuulku uu diiday sida niyaaxa oo ah in kor loo dhawaaqo iyo in maryaha la jeexjeexayo in dhabannada la garaaco iyo in timaha la rifayo waxyaabaha la midkee nebigu uhi laysa mina man daraba alkhuduuda washaqa aljuyuuba wa dacaa bidacwa aljaahiliya markii uu geeriyooday khaalid bnu lwaliid radia allahu canhu waxa uu yihi cumar dachuna yabkiina calaa abi sulaymaan yacni khaalid bn lwaliid iska daaya dumarkaasi ha u ooyaan abu sulaymaane maa lam yakun naqcun walaa laqlaqa mar haddaanay ciid isku qasahayna naqcu waa turaabu cala ara's waa ciidda madaxa la yskaga shubo walaa laqlaqa laqlaqaduna waa sawt mar haddaanay kor u dhawaaq ahayn arrinkooda oohin inuu ku eegyahay waxaa kaloo nebigu uhi ina allaha laa yucadibu bidamci lcayn wla bxusni اlqalbi walakin yucadibu bhada waashaara ilى lisaani aw yarxam rawahu lbukhaari wa muslim ilaahay subxaana wa tacaala cidna kuma cadaabo ilmada isha iyo murugada qalbiga laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku cadaabaa carabka ama addoomaha ugu naxariista waxa ay ku hadlaan ayaanay ku xidhan tahay waxaa kaloo xadiidku uu daliil u yahay in ay bannaan tahay gabadha inuu bud dhigo nin ajanabi marka hore ka ahaa waayo abu talxa ayuu nebigu amray inuu ku dhaadhaco xabaasha oo inantaasi iilka u dhigo abu talxana zawjkeedii ma ahayn cuhmaan radia allahu canhu waa joogay oo zawjkeedii ahaa nebiga ilaahay oo inanta aabaheed ahaana waa joogay haddana abu talxa ayaa buddhigay marka gabadha nin ajanabi ka ahi waa buddhigi karaayoo meydkeeda iilka waa gelin karaa waxaana sunnaa ninkaas inuu yahay nimaan habeenkaa wax kulana aan samayn waxaa kaloo xadiidkan culimmadu ay u daliishadeen in la joogteeyo waano qabriga dushiisa dadka lagu waaniyaa inaanay sharci ahayn bal ay tahay bidco waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam qabrigan waa iska dul fadhiyey wax waanaana ma samayn falam yakun min hadyi الnabiyi walaa min hadyi الslf almawcidaة cinda اlqabri bصifati daa'ima nebiga calayhi الsalaatu wasalaam sunnihiisiina kama mid ahayn tii selafkana kama mid ahayn in si joogtaa muxaadaro loogu qabto qabriga dushiisa ama dadka halkaasi lagu waaniyo haddii ay markaa xaajo gaari keento mararka qaarkood waa la samayn karaa laakiin in la joogteeyo oo lagu daro axkaamtii janaaisda axkaamuljanaa-is in lagu daro almawcidatu cinda alqabri taa ahlucilmigu waa diideen wa kafaa bilmowti waacida haddii ay wax dareemayaan dadka xabaalaha tegayna geerida ayaa ugu filan waanin ugu filan وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu لا تدفiنuhaa sina mowtاكم dadka idinka geeriyooda biالleyli ay في الleyli habeenkii إlaa an tudaruu arintaasi in laydinku khasbo oo daruura a idin qabata mooyaane أkhraجah بن maaجة وأslhu في mslimi lakiin hase yeeshee qaala wuxuu uhi زajra waa diiday nebigu an yuqbara in la aaso الrajulu ninkii in la aaso gabadhuna waa la miduuna bileyli habeenkii xataa yusallaa calayhi ilaa lagu tukanaayo marka xadiidka ibnu maaje waa xadiid daciifa weeye ibraahim ibnu yaziid alkhuusi almaki ayaa sanadkiisa ku jira oo matruuka xadiidka markaa muslim uu ku wariyey saxiixiisuna waa ka duwan yahay jaabir bnu cabdilaahi baa nebiga ka wariyey isaga laftiisa wuxuu yidhi ana nabiya khaطba yowma fadakara rajula min asxaabihi qubid nebigaa maalin khudbadeeye wuxuu sheegay nin saxaabadiisa ka mid ahoo la hoofsaday fakufina fii kafanin hayri طaa'ilin ninkaasoo kafan looga dhigay kafan aan wada gaadhahayn wa qubira leylan habeennimona la aasay fzajara الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigu wuxuu nahiyey an yuqbara arajulu bاlleyl qofka dhintay in habeennimo la aaso xataa yusallaa calayh ilaa lagu tukanaayo ilaa an yadara insaanu ila dalika arrintaasi inay daruura keento mooyaane sida qofkii oo aan meyd baryi karin oo meydkiisu aanu saamaxahayn in lala sugo maalinimada oo dee dhiciba karta inuu qarxo ama an yafsuda almeyit waayo xadiidkani wuxuu daliilu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu diiday habeennimo in la is aaso oo qofkii dhintay goor habeennimo la aaso wixii markaa ay daruura keenta xadiidka ayaa soo reebay waxaana ay ku tegeen ahlucilmiga badankoodu ana dafna bileyli jaa-isu walaa karahata fiih in habeennimo qof dhintay la aasaa inay bannaan tahay wax karaahina arrintaasi inaanay ku jirin waxaana u daliilo xadiidkii ibnu cabaas ee hore inoo soo maray qofkii masaajidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam nadiifin jiray habeennimo ayaa la aasay nebigu markuu ogaadayna wuxuu uhi afalaa aadantumuunii oo miyaad soo ogeysiisaan maxaad ii soo ogeysiin weydeen muu odhan nebigu maxaad habeennimo u aasteen marka haddaanay bannaanayn in habeennimo la aaso nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan lahaa maxaad habeennimada u aasteen habeennimaha aasina walihaada bukhaari xadiidkaasi wuxuu u baabaystay baabu dafni billeyl baabka markaa ka warramaya in habeennimo la aasi karo in badanoo saxaabada rasuula ka midana habeennima la aasa caaisha radia allahu canha waxay tihi wadufina abu bakrin qabla subxi bukhaari baa wariyey abu bakr radia allahu canhu oo saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam u fadliya khayr badnaa bal ummadda oo dhan nebiga dabadi habeennima ayaa la aasay walihaada wuhi alxaafid ibnu xajar wahada kalijmaaci min asaxaabati cala aljawaazi arrintaasina waxay u eg tahay inay saxaabadu isku waafaqeen inay bannaan tahay qofka habeennimo in la aaso marka xadiidka ibnu maaje nahiyaya arrinkanoo laa tadfinuu mowtaakum bileyla ilaa an tudaruu waa xadiid daciifa sidaad aragtay xadiidka muslimna waxa uu ku saabsan yahay haddii ay ka dhalanayso aaska habeenkii inuu qofku aas xumaysto oo fadakara rajula min asxaabihi qubila fakufina fii kafarin hayri طaa'il nin aan kafanta aan loo hagaajin waqubira leyla habeennimo la aasay oo si fiican aan loogu tukan buu ahaa walihaada nebigu calayhi الsalaatu wasalaam nahyiga haayi u yeeliya meeluu ku dhammaado fazajara الnabiy an yuqbara الrajulu bاleyl xataa yusallaa calayh marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya haddii lagu tukado qofkii habeennimo la aasayey oo kafantana loo hagaajiyo aaskana loo hagaajiyo habeennimo in la aasaa inay bannaan tahay nabigeenni moxamedna calayhi salaatu wasalaam goor habeennimo waa aasay saxaabada qaar wuxuu jaabir uu wariyey cinda abi daawuud qaala ra'aa naasu naaran fi lmaqbara dad baa waxay arkeen dab ka baxaaya xabaalaha dab xabaalaha ka oogmaaya faida nabiyu fi lqabr way ku soo leexdeenoo mise waaba nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qabri ku jira wa huwa yaquul naawiluunii saaxibakum oo la ii soo dhiibaa meydka yana iilkaan geliye wida huwa rajul aladii kaana yarfacu sawtahu bاdikri isagoo waa ninkii xusitaanka ilaahay xusaya kor ugu dhawaaqi jiray xadiidkaasi wuxuu ku cad yahay in nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa u aasay goor habeennimo ah waxaana uu tilmaamayaa diidmada la diiday qofka habeennimo in la aasaa inay ku saabsan tahay haddii qofku uu aas xumaysto cid ku tukatiya aanu helin ama aan kafantiisa la hagaajin ama aan qabriga loo hagaajin markaas ayuunbaa la diiday laakiin haddii dad ku tukadana la helo kafantana loo wanaajiyo iftiinna la helayo oo dee qabrigii uu muuqanayo qofkii si fiican loo aasayo habeennimo waa la aasi karaa xadiidkan xasanahu shaykhuna abu cabdiraxmaan alwaadici fi kitaabihi aljaamic asaxiixu aljaamic mima leysa fi saxiixayn ama aljaamic asaxiix mima leysa fi saxiixayn waxaanu u baabaystay baabu jawaazi dafni leyla inay bannaan tahay qofka habeennimo in la aaso wakadalika abu daawuud laftiisu markuu xadiidka wariyay saasuu u baabaystay marka wax dhibi kuma jiro qofka in habeennimo la aaso haddii la helo shuruuddaasi aynu sheegnay wacan cabdillaahi bni jacfarin radia allahu canhuma qaala wuxuuhi lamaa jaa markuu yimi nacyu jacfarin geeridii jacfar markii lagu soo waramay xiina qutila markii la dilay dagaalkii mu'ta lagu dilay jacfarna waa jacfar bn abi aalib cali bn abi aalib walaalkii weeye waa duljanaaxayn wa saaxibu lhijratayn waa ninkii markii gacmaha laga jaray isaga oo jihaadaya ilaahay labada baal ugu bedelay labada jeerna hijrooday nebi maxamed buu calayhi salaatu wasalaam aada ugu ekaa khalqan wa khuluqa xagga abuur ahaan iyo xagga dhaqan ahaanba isagoo koob iyo afartan jira ayuu shahiiday qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi isnacuu u sameeya liaali jacfarin reer jacfar طacaama raashin u sameeya waqad ataahum waxaa u yimi maa yashqaluhum wax mashquuliya waa almowt geeridaasi loogu soo waramay fii riwaayati faqad ataahum amru shaqalahum arin mashquuliyey baa u yimi marka iyagu inay raashin samaystaan waa ka mashquulayaan geeridaasi ku dhacday awgeed waayo akhrajahu lkhamsatu buuhi ila anasaa'iyu marka xadiidkan wallahu aclam sanadkiisu waa xasan waayo sanadkiisa waxaa ku jira khaalid ibnu sara khaalid ibnu sara rawaa canhu ithnaan laba hiqaada baa ka wariyay wadakara ibnu xibaan fi hiqaat intaasina sida saxda waa ugu filan tahay inuu jahaalada kaga baxo walihaadaabaa xadiidkiisa a'immada oo ay taxsiiniyeen sida atirmidi raximah اllah wakadalika ibnu kahiir washeikhu اlalbani alxaafid ibnu xajarna markuu khulaaseeyey aqwaasha culimadu ay khaalid ibnu saara ka yidhaahdeen wuxuu yihi waa saduuq marka saduuqana dee xadiidkiisu waa xasan buu noqonaya shaahidna waa leeyahy min xadiidi asma cinda axmed wabni maaja isna sanadkiisa laba qof oo majhuululxaala baa ku jira laakiin waa istaageersanayaan waxaa markaa xadiidkan uu tilmaamayaa cala istixbaabi taqdiimi طacaami liahli اlmeyit fii yowmi musiibatihim rifqa bihim muraacaata lxaalihim meydka qaraabadiisa dhow in raashin loo sameeyaa oo loo geeyaa inay sunno tahay marka ay musiibat lmowt ay ku dhacdo iyadoo markaa loo naxariisanayo xaaladoodana il gaara lagu eegaayo wa hada min maxaasin اlislaam adilada guudna waa tusinaysaa macnahaas oo uu ka mid yahay qowl اllahi tacaala watacaawanuu cala اlbiri wاtaqwa walaa tacaawanuu cala اlإثmi wاlcudwaan iyo xadiidka uhi nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam wallahu fii cawni اlcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih muslim baa wariyey saxaabaduna ridwaan ullaahi calayhim arrinkaa waa samayn jireen adiladana waa ka fahmeen caaisha kaanat idaa maata almayitu min ahliha marka uu dhinto qof ka mida ehelkeeda faijtamaca lidalika الnisa dumarkii markaa ay yimaadaan oo tacsiya ay u yimaadaan uma tafaraqna deetana ay kala tagaan ilaa ahluhaa wa khaasatuhaa amarat bibirmatin min talbiina waxay amri jirtay in dheriga dabka la saaro talbiina oo ah heedda markaa la ridqa ee la daqiijiyey weliba aadka loo ridqa ee jidhiidha laga ilaaliyey in markaa dabka la saaray amri jirtay uma wudica hariid kadibna lagu daro hilib yaryar oo googo-aan fasabat italbiinatu calayha uma qaalat kulna minha dumarkaa meydka qaraabada dhow ah waxay ku odhan jirtay cuna fainii samictu rasuula اllahi yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaah ole atalbiinatu mujimat lifu'aadi اlmariid waxay xoogaysaa qofka xanuunsanaya qalbigiisa tadhabu aw tudhibu bacda alxusni muriga murugada barhkeedna meesha waa ka saarta haddaanay xataa meesha ka wada saarin bukhaariyo muslim ayaa wariyey marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya caaisha radia allahu canha dadka ay geeridu ku dhacday maaha dadka kale eh inay raashin gaara ay u samayn jirtay waxaana xadiidkan culimmadu ay u deliishadeen wa minhum ashaaficiyu raximah اllah ana ahla اlmeyit laa yajuusu lahum suncu طacaami linnaas dadka iyaga geeridu ay ku dhacday in iyaga laftoodu dadka raashin ay u sameeyaan inaanay bannaanayn wa ana hada min albidac iyo arrintaasi inay bidcooyinka ka mid tahay lannahu camalu mukhaalif lisunna waa camal sunnadii khilaafsan sunnadu waxay ahayd si aad arkayso in iyaga raashin loo sameeyo in iyaga raashin loo doonto may ahayn ta kale arrinta noocaasi arrin laysu diiday oo ah in lagu soo uruuro oo lagu kulmo guriga geeridu ay ka dhacday ayay sababu noqonaysaa waa maalkii oo lagu bixinayo arrin xaaraana oo bidco ah waa dadkii geeridu ay ku dhacday oo la kalifayo oo iyaga laftoodii la daalinaayo fa hada amru laa yuqiruhu sharcu walaa yardaa bihi alcaqlu arrin shareeca ay ogoshahay maaha arrin caqli badqaba raalli uu ku noqon karana maaha ha la yidhahdo dadkii geeridu ku dhacday noo sameeya casuumad magacaa la doonayaba ha loo bixiya walihaada buuhi alimaamu shaaficiyu raximah اllah adragtu ahl اlkhayri qablana yaamuruuna bisunci طacaami liahli اlmeyt waxaan soo gaadhay buuhi dadkii ahlulkhayrka ahaa ee naga horeeyey oo amraaya dadka ay geeridu ku dhacday qaraabada meydka ee qariibiinta ee u dhow in raashin loo sameeyo iyaga maaha in iyaga raashin loo doonto qaala waakrahu wuxu uhi imaamu shaafici raximah اllah waakrahu اlmaaatima wa sunca الطacaam waxaan karhaa alijtimaac fii beyti ahli اlmeyit in la fadhiisto laysugu yimaado qofkaa dhintay gurigii ee qaraabadiisa iyo in raashin la sameeyo waana tasriixiyaan fuqahada shaaficiyadu si cad bay u sheegaan oo kutubtoo dhan waa ku qoran tahay fiqiga shaaficiyada arrintaasi inay bidco tahay وعn سليمان بن برyدة عن أبيه qال wuxuu uhi kاna رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilah wxa يucaliمhu mid bara إida kharajuu markay u baxaan ilى اlmaqaabiri xagga xabaalaha an yaquuluu inay yidhaahdaan aلsalaamu عalى أhli الdiyaar aلsalaamu nabadgelyo calىa ahli الdiyaari guryahan dadka degan dushooda ahaato oo qubuuruhu dee waa diyaaru اlmowta waa guryaha dadkaa dhintay min almuminiina muminiinta xaale ay ka mid yihiin iyo wlmuslimiin mar haddii iimaan iyo islaam la kulmiyo waa kala macno duwan yihiin muminiinta darajo sareeya wainaa in shaa allahu bikum la laaxiquun wainaa anaguna in shaa allahu ilaahay markuu doono bikum la laaxiquuna kuwo idinsoo haleelayaanu nahay bikum idinka asalu waxaan weydiinaya allah ilaahay lana nafteeda waxaan u weydiinaya walakum idinkaba alcaafiyata badbaado rawaahu muslimu وعn بن cabاasi رadي الlه عanهma qaala wuxuu yihi mara rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم rasuulka ilah wuxuu soo maray bqubuuri الmadينة xabaalihii madiinة faأqbla waa qaabila عalayhim iyaga wuxuu ku qaabilay bwجhihi wejigiisuu ku qaabilay faqaal السalaaم عalaykum ya أhل الqbوur salaami dushiina ha ahaato xabaalahan dadka ku jirow ykfir الlah ilaahay ha dhaafo lana annaga hanoo dhaafiyo walakum idinka antum idinku salafunaa baatin kuwii naga horreeyey wa naxnu anaguna bilaahari raadkiinaanu haynaa rawaahu tirmidiyu wa qaala xasanun marka xadiidkan dambe xadiidka hore waa xadiidka muslim uu wariyey waxaa ziyaada ku jirta xadiidka caaisha muslim uu wariyey wayarxamu allahu lmustaqdimiina mina wlmustaakhiriin ilaahay ha u naxariisto kuwa horeeye kuwa dambeeyaba xadiidkan dambana waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira qaabuus ibna abi dabyaan oo daciifa waayo xadiidtani marka waxa ay daliil u tahay intaanan taa gaadhin wainaa in sha allahu bikum lalaaxiquun maxaa loo yidhi iyadaoo qofku uu hubo inuu dhiman doono almowtu amru muxaqaq markaa maxaa mashiicada loogu xidhay faalamru muxaqaq laa yucallaqu bilmashiica arinka markaa la hubo mashiico laguma xidho culimada qaar waxay dhan waqtu lmowt baa loo jeeda waxaa mashiicada lagu xidhaya waa goorta la dhimanayo taa iyada la garan maayo sanalxaqu bikum fi lwaqti aladii yashaau allah waxaanu idinka daba iman doonaanu dhiman doonaa waqtiga ilaahay uu doono waxaa kaloo dhi in waa bimacnaa idaa sida madhabka kuufiyiintu uu yahay wainaa in shaa allahu ay idaa shaaa allahu ilaahay markuu doono bikum la laaxiquun waa yahay waxaa kaloo layidhi istinuu wuxuu gelaya alwafaat cala aliimaan waxa laga soo reebaya waxa weeye waa in iimaan lagu dhimanayo oo macnuu waxa weeyaan haddii ilaahay uu doono inaanu iimaan ku dhimanno annaguna iimaan baanu ku dhimanaynaa waxa kaloo layidhi istinuu wuxuu u noqonayaa buqcada gaarkaa xabaalahan laftooda ilaahay hadduu doono xabaalahan laftoodaanu idinkaga daba imanayna annagana lagu aasi doona ille qofku garan maayo meesha lagu aasi doonee walihaada mashiicada markaa la geliyey litabarukna waa la yidhi latadkhuluna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin nacam xadiidkani markaa wuxuu daliilu yahay cala istixbaab ziyaarati اlqubuur xabaalaha in la booqdaa inay sunno tahay wasalaamu calaa ahli اlqubuur iyo in la salaamo dadka xabaalaha ku jira xikmada ku jirtaana waxay tahay an yatadakara azaa'iru اlmowt qofka nooli ee xabaalaha booqday inuu xusuusto geerida wa nafcu alamwaati biاdducaa iyo dadka dhintay xabaalaha ku aasan in lagu anfaco duco waxaanay culimmadu yidhaahdeen qofku marka uu salaamayo xabaalaha ayuu qaabilayaa sida qofka nool loo salaamo isagoo kasii jeeda salaami maayo laakiin duco marka uu bilaabo xabaalaha qaabili maayo ee wuxuu u jeesanayaa xagga qiblada oo qiblatu salaa hiya qiblatu adducaa waayo qofku haddii uu xabaalaha soo maro isagoon booqashadoodaba u qastin markaa waa xabaalaha waa u ducaynaya idaa kharajuu ila almaqaabir waxaa kaloo xadiidan loo deliishaday calى ana qira'aة اlqur'aani cinda alqubuuri bidca in qur'aan la akhriyo xabaalaha agtooda marka lasoo maro ama marka la booqdo inay bidco tahay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam qur'aan ma akhrin saxaabadana ma barin inay qur'aan akhriyaan cinda ziyaarati اlmaqaabir xadiid saxiix oo masalada ku soo arooray ma jiro saxaabada rasuulkuna qur'aan may akhrin jirin qur-aankuna waa afdal dikr waa hadalka ilah waa hadalka hadal u qiimo badan marka haddii ay mashruuc tahay in halkaasoo kale lagu akhriyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa akhrin lahaa saxaabadana waa bari lahaa wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa tasubuu caayina alamwaata dadka dhintay fainahu maxaa yeelay iyagu qad afdow ay wasaluu waa gaadheen ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen ee camala khayr iyo sharba rawahu lbukhaari warawa tirmidiyu can lmugiira naxwahu laakin qaal fatuuduu aad dhibtaan alaxyaa cayna dadka dhintay oo taasi sabab ay u noqoto inaad dhibtaan dadka nool ee qaraabada ay ahaayeen ama asxaabta ay ahaayeen marka xadiidkan dambena sanadkiisu waa xasan weeye waxaana xadiidku uu daliilya calaa taxriimi sabi اlamwaat walwuquuc fii acraadihim dadka dhintay in la caayaa oo cirdigooda lagu dhaco wax laga sheega inay xaaraanta ee nebigu waa nahye laa tasubuuri nahyiguna waa litaxriim xaaraantimayn buu faa'ideynaya sida asal oo ah waxaana xadiidkan daliishaday culimada yidhi meyd oo dhan lama caayi karo gaal ha noqdo muslim ha noqdo cadli ha noqdo faasiq ha noqdo ee asha ku jirta alamwaat yidhi waa alistiqraaqiya waana sababeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yihi qad afdow ilaa maa qadamuu laba arrimood buu ku sababeeyey wax laga faa'iidaya caydoodan jirin waayo khayr iyo shar wixii ay sameeyeen ilahay bay la hortegeen waa ta labaadee arrintaasi waxay dhibaysaa qofka meydkaa dhintay dadkiisii bay dhibaysaa marka qofka muslimka ah haddii uu nool yahay iyo haddii uu dhinto toona lama caayi karo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi ina dima'akum amwaalakum acraadakum xaraamun calaykum waxaa kaloo nebigu uu yihi sibaabu lmuslimi fusuuqu wa qitaaluhu kufrun muslim in la caaya waa faasiqnimo in lala dagaalamaana waa dhaqanka gaalada marka asalku waa sidaa waxaase laga soo reebaya iyadoo aan cay ahayn culimaduna ay ku ijmaaceen ay isku waafaqeen jarxu lmajruuxiin kuwa markaa duran in la duro min aruwaat axyaan aw amwaatan iminka intaa xadiidka la akhriyo adiga arkay iyadoo la leeyahay xadiidkaa sanadkiisaa ku jiraoo beenaalaha miyaan wax laga sheegin qofkaas ama kaasoo sayulxifdi ahaa mid aan waxba aan weelan jirin oon qaban jirin ama waxaa ku jira fulaan oo matruuka ama fulaan oo majhuula qofkii oo beri hore toban qarni ka hor dhintay ayaa haddana wax laga sheegaya taasi inay bannaan tahay ahlucilmigu waa isku waafaqeen culimada ijmaaca soo rartayna waxaa ka mid ah alimaamu nawowi raximah llah alxaafid ibnu xajar sababtuna waxay tahay dee arrintaa waxaa ku jirta maslaxatu xifdi اddiini waاsunna oo haddii la odhan lahaa war dadkaa beri hore dhintay ee axaadiidta warinaya waxba laga sheegin oo lasoo hadal qaadin sidee loo kala garan lahaa xadiid nebiga ka sugnaaday iyo midaan nebiga ka sugnaan wax oo dhami waa isdhex yaaci lahayn marka diinta ilaalinteediibaa arrintaa ku jirta waxaa kaloo la mid ah oo iyaduna cay aan ahayn culamaau lislaamna ay isku waafaqeen jarxu ahli اlbidac dadka ahlulcilmiga ahi inay jarxiyaan oo ay ahlulbidac inay yihiin dadka ay u sheegaan dadka ahlulbidaca ah wa hada maxalu ijmaac adna wax allaale wax khilaafo ku jiraa ma jiro cid culamaau lislaama oo tidhi qofku bidcadu doonaya ha la yimaado oo wuxuu doonaya ha walaaqdee qofna yaan kelmad laga odhan ma jirto taas ayaa baadila oo diinta ilaahayna ay ku lumaysaa bidcadu inay muslimiinta ku dhex faaftana sababaysa oo dadku ay kala garan waayeen xaqa iyo iyo baailka haddaad eegto kutubta culamaa lislaam wakhtigii saxaabada ka soo bilow ilaa maalinka aynu joognana yatakalamuuna fi ahli اlbidac wayuxadiruuna annaasa minhum bal yaruduun cala ahli اlbail xataa qofku hadduu yahay caalim sunniya baailka ka soo fula in la radiya waa waajib oo la odhan maayo baadilkani sheekhii weynaaye toosnaaye fiicnaa buu ka soo fuleyey ha laga aamuso waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofka sameeye camal aan diinta waafaqsanayn waa lagu radinaya yaa ku radinaya innagay waajib nagu tahy inaynu ku radinno oo nebigu wuxu uhi man ra'aa minkum munkaran falyuhayiru biyadi fain lam yastaic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan adcafu liimaan inaad qalbiga ka inkirto o aad ka aamusta marka war haddana xataa qalbiga aanaad ka inkirin adoo awoodaya inaad gacanta ku bedasho ama carabka ku bedasho inaad qalbiga markaa tidhaahdo waan ka nacayaana kuguma filla marka waajib bay ku tahay qofka muslimka ah ee garanaya aqoon u le radd اlbaطil miman sadr ciduu doonaya bailku ha ka soo fule albailu marduudu miman sadr wa kashfu cawaari man yudilu اlmuslimiina wayuzayinu lahm اlbidac waajibu sharciyu in dadka dadka muslimiinta luminaaya ee jahli ugu baaqaya diin uga dhigaya ama waxyaabo bidca ah in muslimiinta loo sheegoo la idhaahdo war waa idin luminayaa iska ilaaliya oo qofkaasi waa jaahil ama bidcuu idinku baaqayaa waa waajib diiniya qofkii cay ku magacaabay ha ku magacaabo odhanaya waxbaa la caaya laakiin waa waajib sharci oo diiniya alaahimu huwa taarikuhu qofka dembaabaya maha ka samaynaya ka dembaabaya waa ka arrinkaa ka taga isagoo awooddiisa leh oo aqoon leh arrinta noocaasa uu ku garan karo maantana ma jirto cid aan waxba radin qof aan wax radini ma jiro qof waliba wax buu radinaya laakiin qaabku ha kala duwanaado kullu waaxid yaruddu cala cala alaakhar qof odhan kale annagu waxba ma radino annagu waxba kama hadalno maba jiraba kaas ama si hoose ha uga hadlo ama si muuqata ha uga hadlo ama si toosa ha uga hadlo ama si dadbana ha uga hadlo waa siduu yihi alimaamu malik maa mina ilaa raadun aw marduudun calayh waxa weeyaan qof kastoo inaga inaga mid a ama isagaay tahay inuu radiyo baadil cid kale ka soo fulay ama isagaa la radinaya hadduu baadil ka soo fulo waana dantaada ogow adiga jamaacadaada xisbigaaga wixii baadila ee ka soo fulay in laga hadlaa waa dantaada qof walba isagay dantiisa tahay haddii baadilka lagaaga aamuso waxbaba aan laguu sheegin oo lagu suuba salaaxo wallaahi lumitaankaad kusii soconaysa anta wa xisbuka wa jamaacatuka waddadaasaad sii haynaysa kadaalika dembigana waad badsanaysaayo khaladkaa dad badan baa kugu raacaya haddiise laga hadlo la ruuxaas waa khalad ugu yaraan adigu aad luntidbe waxaa kaa hadhaya kuwo kaloo ku raaci lahaayo wadadaa khaldana ay kugu raaceen dembiga looga qoro mid leeg adigana dusha lagaa saari lahaa dhabarka aad kaga jabi lahayd diinta ilaahayna subxaana wa tacaala waa badbaadaysaa haddii saasi la yeelo waxaa arrintaasi ay u baahantahay cilmi qofku waa inuu cilmi ku hadlaayo oo in jahli diinta lagaga hadlo ama jarx iyo taxdiir ha noqoto ama masale kale ha noqote ma banaana waxaa kaloo arrintaasi ay u baahan tahay warac iyo alla kacabsi oo qofku xuduudda shareecadu u ogoshahay inuu dhaafaa ma banaana laa yajuus xuduudda shareecada u ogoshahay inuu ka tallaabo ma banaana arrintanna xuduud bay leedahay walihaada arrinkaa waa in looga dambeeyo dadka ahlulcilmiga waa in looga dambeeyo ahlulcilmi wa ahlulwarac oo qof waliba aanu gacanta gashan nacam waxyaabaha u daliila waxaa ka mid a qofki isagoo dhintay in shar uu lahaa la sheegi karo iyadoo ummadda loo digayo la leeyahay ha ka daba lumina xadiiu anas qaala maruu bijanaazati faanau calayha khayra nebigaa janaase la soo mariyeo dadkii meesha joogay wanaag bay ku sheegeen faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam wajabat nebigu wuxuu uhi janna u waajibtay uma maruu biukhra faanau calayha sharan janaase labaad baa la soo mariyeeyo saxaabadii nebiga la fadhiday baa shar ku sheegay maxay yidhahdeen meydkaa la sidaa qof xun buu ahaa waxaasuu samayn jiray waxaasuu ku hadli jiray waxaa kaluu ku fali jiray meydkii bay caayeen saxaabadii nebigu waxaana caayeen maxaanu leeyahay maanta haddii la dhaa qofkaasi waa khaldayaba dad baa odhanaya waa caay waxbaa la caaya meydka xumaanihiisa iyo khaladaadkiisa bay saxaabadii nebigu sheeg sheegeen fa qaala wajabat nebigu wuxuu uhi kaana waa naar baa u waajibtay isla marka dambe uu ku fasiray faqaala cumaru maa wajabat cumar wuxu uhi maxaa waajibay qaala hada anaytum calayhi khayra fawajabat lahu ljanna qofkaa wanaag baad ku ammaanteen oo janna u waajibtay wahada anaytum calayhi sharan fawajabat lahu naar kaana shar baad ku sheegteen oo naar baa u waajibtay antum shuhadaau llahi fi lard markhaatiyaasha ilaahay dhulka u jooga baati xadiikana waxaa wariyey bukhaari culimmaduna waxay yidhaahdeen waxay u badan tahay ninka ay saxaabadu wax ka sheegayeene meydka ahaa inuu ahaa qof sharkiisa muujista sideedaba asalku waxa weeye qofka inaan waxba laga sheegin oo carabka laga ilaashado dadka laakiin xaaladaad jira qofka in laga hadlo wax laga sheegaa ay waajib noqonaysa ama ugu yaraan ay bannaan tahay kiibana aanay hayn riyaad saalixiinka balakri baabu maa yubaaxu min alghiiba baabu maa yubaaxu min alghiiba xanta waxaa ka mida ee la xalaaleeyo waxaa ka mida ida kaana muclina bifisqi hadduu qofku fisqigiisa isagu muujisto khamri intuu ka soo dhargaabu isagoo dhacdhacaya oo waraaqaya halkaa soo maraa haddaad tidhaahdo khamri muu cabaa dee xan aad ku dambaabaysa maaha isagaa waxooba qarsan soo maha bannaanka issoo dhigay hadduu bidcoole yahay bidcadiisa muujista haddaad tidhaahdo waa bidcoole wuxuu isagu muujisanaye uu kuba faraxsanaa ayaad ku sheegtay miyaad caydhaado wuxuu isagu ku faraxsanaa uu muujisanaye ayaad ku sheegtay marka hadduu bidcadiisa ama fisqigiisa qofku muujisanayo lagu sheego dhib male walihaada alimaamu lbayhaqi oo ah muxadidkii shaaficiyada wuxuu yihi xadiidkan markuu sharaxayo wakaana aladii ahnaw calayhi sharan kaana muclina bishari waxay u eg tahay ka ay saxaabadu xumaanta ku sheegeen inuu ahaa qof xumaantiisa muujista fa araada الnabiyu zajra amhaali can shuruurihim wacan iطaalaة اlalsinati fi anfusihim faqaala ma qaalu اllahu aclam nacam nabigeenu calayh الsalaatu wasalaam iska dhaaf arrimaha diinta ku saabsan ee adduunyada dadka muslimiinta isagoo u ilaalinaya ayuu dadka qaarkood weliba saxaabo ah hadalla ka yidhi faatima bintu qays baa nebiga calayh isalaatu wasalaam u timi waxay tidhi khaabanii mucaawiya wa abujahm waxaa guurii soo bandhigay mucaawiya iyo abujahm waa laba saxaabi guur bay nebiga kala tashanaysaa xaaladaha qofka wax laga sheegi karo waxaa ka mid a ida istashaaraka wastansaxaka hadduu qofku talo ku weydiiyo hebel baa guur igala hadlaye ka waran hebel baa inaan iga doonaye ka waran hebel baa aan doonaya inaan la shuraakoobe ka waran waajibku waa xumaantad qofka ku ogtahay inaad u sheegto inaad u qarisaana ma banaana hish bay noqonaysaa man hashanaa falaysa mina buuri nabigu calayh isalaatu wasalaam waida stansaxaka fansax lahu hadduu tala ku weydiiyo talada ugu fiican ee aad og tahay qofkaasi u sheeg hadduu tuug yahay kan uu leeyahy inaan la shuraakooobaan doonaya ood og tahay ha u qarina u sheeg waa tuug ku dhe tuug waana bannaanta inaad tuug qofkaasi ku tidhaahda haddii waxa weeyaan uu ninkan maala guurka qofkan kala hadlaya uu yahay qof aan hagaagsanayn diintiisu waaba fiicantayba hadduu doono laakiin dabeicaddiisaan fiicnayn waa nin hadal adag oo dumarka qalbiga jabinaya tusaale ahaan ama gacan dhiiran oo markiiba kaga babsiinaya waana tira ha guursana iska ilaali mucaawiya iyo abujaham ayaa guurii soo bandhiga ka war rasuulka ilaahay nabigu calayh isalaatu wasalaam muxuu yihi amaa mucaawiya fa sucluuk mucaawiya waa caydhe iska daa waa caydhe iska daa soo talo nebiga ma weydiin taladii buu sheegay nebigu calayh isalaatu wasalaam wa ama abu jahmi falaa yadacu alcasa can caatiqi abu jahm ushaba degta kama rogaba can adaraab linnisaa dumaru ku gacan dhiiraya u garaacaa iska daa waaye inkixi usaama usaame guursa buu uhi nebigu nin saddexaadoo labadoodii midnaba aan ahayn buu u tilmaamay marka taasi maxay daliil u tahay nusxan lilmuslimiin fii umuuri dunyaahum baa dad looga hadli karaa famaa baaluka fii umuuri اddiin arrimaha diinta waxa weyaan maxaad u malaynaysaa nacam waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid ah xadiidkaasi riyaad saalixiinku ku yaala maktabada annagoo ku jira ayuu nin yidhi lama qofna waxba lagama sheegi karo mahma kaanat اduruuf si kastoo ay u dhacdo deetana waxaan ku uhi hadde nebiga calayh isalaatu wasalaam dadka qaarkood isagoo dad u digaaya wax ka sheegay waxaas waxba kama jiraan buuhi xadiikaan usoo saaray waa kan hadda sheekh xadiiku maymna iga daa buuhi subxaan allah adii fi صaxiix bukhaari wa muslim nebiga calayh salaatu wasalaam yihi culamaa lislaam baa ku ijmaacay marka calaa kulli xaal asalku waxa weeye qofka muslimka ama ha dhinta ama ha noolaada cirdigiisu waa ilaashan yihi xaaladahaasi ahlucilmigu ay isku waafaqeen adiladuna ay soo reebtay in meesha laga saara xaq maaha bal iyada ayaa baaila kitaabu zaka azaka fi luga waa annamaau wاطahaaratu waa kororka iyo ziyaadada iyo طahaarada iyo taskiyada sharcanna waa qadru waajibu fii maali makhsuuص liطaa'ifatin aw jihati makhsuusa waa qadar ku waajibay maal gaara oo laga bixinayo cid gaarana la siinayo ilaahay u waajibiyey waxaana loo sharciyey zakada si nafta qofka maalka haysta looga daahiriyo bakhayltinimada qofka faqiirkaana naftiisa looga daahiriyo xasadka iyo caloolxumada u ah in laha dadka xoolaha leh iyo dadka muslimiinta ee baahan baahidooda in la daboolo oo raad fiican bay arrintaasi ku yeelanaysaa muslimiinta dhexdooda zakaduna waa waajib zakaat lamwaal iyo zakaat lfitri labaduba qur-aankana waa lagu sheegay nebiguna calayhi salaatu wasalaam arkaanta islaamka ayuu ku daray وعن بن عbاس رضي الله عنهma أن النبy صلى الله عليه وسلم bacث waa diray mعاada buu diray رضي الله عنه إlى اليمن yمن ayuu نbigu عalayه الصلاaة وaسلاaم u diray mعاad iyo abu muسى الأشcري labadooduna culimay ahaayeen wuxuu ymن ugu diray si ay dadka diinta u gaadhsiiyaan oo ay u baraan cidii markaa isqabsatana ay u kala xukumaan oo qudaad ay u noqdaan فذkر waa sheegay الxadيiث وفيه xadيiثka waxaa ku jirtay an allaha ilaahay qad iftarada waa faral yeel calayhim iyaga waxaad u sheegtaa ana allaha akhbirhum u sheeg ana allaha ilaahay qad iftarada inuu faral yeelay calayhim iyaga inuu ku faral yeelay sadaqatan zako fii amwaalihim xoolahooda ku waajibtay tuukhadu laga qaadayo min akhniyaahim kuwa haysta xoolo saka goysa alghaniyu fii hada albaabi man malaka nisaaban kitaabu zaka marka la joogo qanigu waa ka haysta xoolo saka goysa oo fa turaddu lagu celinayo fii fuqaraa'ihim kuwooda markaa fuqarada ee baahan ayaa la siinayaa muttafaqu calayhi walafdu lilbukhaari xadiidkan wuxuu daliil u yahay calaa mashruuciyati bacthi adducaati ila alislaami fii atraafi alard in ducaadda culimada ah sida culimmadu yidhaahdeen alculamaau hum adducaat culima ayuunbaa ducaada alculamaau hum adducaat qofka aan culimo ahayni wanaag markaa uu yaqaanoo laga tegay dadka waar sameeya waa odhan karaa ama xumaan uu yaqaanoo dadku ay samayn waar iska daya waa odhan karaa laakiin yaa ducaada alculamaau hum adducaat culimuunbaa ducaada cid aan culimo ahayni ducaad maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa mucaad iyo rag kale oo culimaabuu diray oo dacwadda uu diray waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya qofka daacigaah dacwadiisa halkuu ka bilaabay wuxuu ugu horaysiinaya xilka weynuu iska saaraya waa maxay waa inuu towxiidka noqdo waliba bitafsiil uga hadlay iyo shirkiga dadka inuu uga digo waxba tari mayso iyagoo shirki samaynaaya inay inay tukadaan ama waxyaabo kale ay sameeyaan oo shirkiga ka baabiinaya waxaa xadiidkani uu daliilaya calaa wujuubi zakaa zakada waajibnimadeeda faaclimhum ana allaha iftarada calayhim qad iftarada calayhim waxaad ogeysiisaa ilahay inuu ku faraleeyo sadaqatan fii amwaalihim tuukhadu min akhniyaa'ihim turaddu fii fuqaraa'ihim waxaa kaloo xadiidkani uu daliil u yahay calaa jawaazi sarfi zakaati ilaa sinfin waaxidin min alasnaaf thamaaniya in zakada la siin karo sideedda qolo ee ilaahay uu ku sheegay qur'aanka uhi inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiina walcaamiliina caleyh ilaa akhiri alaaya qolo ka midoon in la siin karo oo aanay shardi ahayn waajibna ahayn in sideedaa qoloba qofku sekadiisa u qaybiyo ugu yaraan qolo walba saddex qofuu ka siiyo sida shaaficiyadu ay yidhaahdeen jumhuurtuna saasay ku tegeen in sideedaa qoloba qofku sekadiisa wax uu ka gaadhsiiya inaana waajib ahayn ee qolo ka mida waa siin karaa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam fuqara ayuunbuu sheegay asnaaftii kale zakada la siinaya xadiida kuma soo hadalqaadinba ta kale haddii la yidhaahdo ha la qaybiyo waxaa dhici karta inaanay midna waxba u tarin waxaa kaloo ku jirta arintaa mashaqo iyo culays fuulaya dadka xoolaha le sekada bixinaya waay waxaa kaloo xadiidkan loo daliishaday zakadii in laga qaado beledka ay xooluhu joogaan oo beled kale la geeya inaanay bannaanayn bay culimada qaarkood u daliishadeen sida saxdiina waxay tahay waa bannaantay haddii dadka dad kasii baahi badani ay jiraan ama maslaxo gaari ay ku jirto in loo geeyo marka nebigu uu leeyahay min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim akhniyaa lbalad looma jeeda akhniyaa lbalad iyo fuqaraa lbalad ee akhniyaa lmuslimiin baa loo jeedaa muslimuun baa sekada laga qaadaya muslim ayuunbaana sekada la siin karaa wa can anasin radia allahu canhu ana abaa bakrin asidiiqa radia allahu canhu kataba waa qoray lahu anas buu soo qoray haadihi tani fariidatu sadaqa faralkii sekada weeye alatii taasoo faradaha uu faral yeelay rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam cala lmuslimiina uu ku faral yeelay walatii taasoo amara allahu ilaahay u amray biha iyada rasuulahu rasuulkiisa fii arbacin waishriina min alibil afar iyo labaatan geela ee yajibu waxaa waajibay fii arbacin waishriina min alibil afar iyo labaatan geel iyo famaa duuna inta ka yar alghanamu ari baa ku waajibay geelu afar iyo labaatan iyo inta ka yar markuu yahay sekadiisa waajibtay waa ari geel in laga bixiya waajibma fii kulli khamsin shaatun shan kaste neef adhiyaa ku waajibay markaa shan markuu gaadho ayaa geela sekadu ay ku waajibta afar hadduu yahay ama saddex ama laba ama mid waajib maaha laakiin qofku isagu waa iska bixin karaa oo ku tabaruci kara shanta markaa neefa geela maxaa laga bixinaya neef adhiya idaa ha noqdo riya ha noqdo lab ha noqdo dhadig ha noqdo oo xaaladaha sekada lagu bixin karo neef lab ee xaaladaasi ay ka mid tahay marka tobankiina waa laba neef shan iyo tobankiina waa saddex neef labaatankii waa afar neef ilaa afar iyo labaatanka afarta neef unbaa laga bixin shan iyo labaatan markuu gaadhay xaaladdu isbedelaysaayoo geel baa waajibaya faidaa balagat markay gaadho hamsan wacishriina shan iyo labaatan ilaa hamsin waalaaiina ilaa shan iyo soddon fa fiiha bintu makhaadin inahooya uurley baa ku waajibtay bintu makhaadkaasoo unha dhadiga waa taakiidun bay usii tahay oo bintu makhaad markaa waxay waajibaysaa geelu markuu shan iyo labaatan gaadho ilaa shan iyo soddon iyadunbaa waajib ku ah oo isma bedelayo faralkaas bintu makhaad markaa waa ta hooyadeed ay da-dii labaad ku riman tahay waxaana shardi maaha taasi waa inuu sanad u dhammaaday oo kii labaad markaa u bilaabmay walow hal habeena ka gashay dhadigna waa inay ahaato fain lam takun haddaan la helin oo geelisaba aanay ku jirin xaaladan oo kale la odhan maayo soo iibi waxaa la eegayaa ma ku jiraa ibnu labuun fabnu labuunin baa ku waajibay ibnu labuun inahoya caanale oo dakarun lab ah waa qaalin baa markaa ku waajibay waa xaaladda labaad ee sekada geela lab lagu bixin karo qaalin laba sannood u dhammaadeen oo markaa kii saddexaad uu bilaabmay walow habeenha ka galee haddaanu markaa kaasi ku jirin muxuu samayn karaa bintulabuun buu ku bixin karaa isagaa wax loo celinaya oo hal daraju koru kacaya bintulabuun haddaanay ku jirin xiqu ku bixin karaa laba daraju koru kacaya laba bedel baa loo celinaya xiqa haddaanay ku jirin jadaca wahaakada faidaa balagat markay gaadho sittan waalaaiina lix iyo soddon geelu markuu gaadho ilaa hamsin arbaciin ilaa shan iyo afartanka wa fiiha fatajibu waxaa waajibaysa fiiha bintu labuunin baa waajibaysa oo unhaaya oo dhadiga inahoya caanalay waa qaalin laba sannood u dhammaadeen oo kii saddexaad u bilaabmay ayaa lix iyo soddon ilaa shan iyo afartan waajib ku ah fa idaa balagat markay gaadho alibil sittan wa arbaciina ilaa sittiina ilaa lixdan fa fiiha xiqatun waxaa ku waajibaysa xiqa aruuqatu ljamali waa mid awrqaada awrku markaa waa baahi karo marka xiqadu waa qaalinta saddex sannood u dhammaadeene kii afraad markaa madaxa la gashay faidaa waxaana xiqa loo yidhi lanna waa waa neef la raran karo oo la rukuubi karo oo awrqaada faidaa balagat markay gaadho waaxidatan wa sitiina koob iyo lixdan ilaa hamsin wa sabciin ilaa shan iyo toddobaatan fa fiiha jadaca jadaca ku waajibtay jadacada afar sannood baa u dhammaadayoo kii shanaad bay gashay waxaana jadaca loo yihi lanna asqaطat muqadimata asnaaniha muqadima asnaaniha ilkii baa ka dhacay faidaa balagat markay gaadho qofka geeliisu sittan wa sabciina ilaa tisciina ilaa sagaashan fa fiiha bintaa labun laba bintu labuun baa ku waajibay faidaa balagat ixdaa wa tisciina markay gaadho koob iyo sagaashan ilaa cishiriina waa mia ilaa boqol iyo labaatan fa fiiha xiqataani laba xiqaa ku waajibay daruuqata aljamal faidaa zaadat markay geelu ka korodho calaa cishiriina waa mia boqol iyo labaatan wa fii kulli arbaciina bintu labuun afartankiiba bintu labuun baa ku waajibtay wa fii kulli hamsiina kontankiibana xiqa waman lam yakun macahu ka aan haysan ilaa arbacun aanu maciisan ilaa arbacun afar mooyaane min alibili geela ka mid ah falaysa fiiha kuma waajibin sadaqatun sako ilaa an yashaaa rabuha qofka lihi isagu inuu bixiyo inuu doono mooyaane wa fii sadaqati lghanami fi saaimatiha teedii foofaysay wa qaala wuxuu hi fii sadaqati lhanami wuxuu ka ihi sekadii ariga fii saaimatiha teeda foofta ee daaq tagta ee meel ay ku xidhan tahay mid lagu quudiya aan ahayn idaa kaana hadday tahi arbaciina ilaa cishiriina wa mia wa miati shaatin haddii ay tahay afartan ilaa boqol iyo labaatan neef oo idaa ama riyaa ama isku jira shaatu neef adhiyaa ku waajibay marka afartan baa ariguu ku saka goy afartan hadduu ka yeeray saka waajib kuma afartan baa hadduu gaadho neef adhiyaa laga raba ilaa goormaa neefun laga bixinaya ilaa boqol iyo labaatanka waa hal neefun afartan ilaa boqol iyo labaatan waa hal neef faidaa zaadat haddii ka ziyaado calaa cishiriina waa mia boqol iyo labaatan boqol iyo koob iyo labaatan markuu gaadho arigu ayuu faralku isbedelayaa laba neef baa ku waajibaya ilaa miatain ilaa laba boqol fa fiiha shaataan ilaa boqol iyo koob iyo labaatan ilaa laba boqol waa laba neefun faidaa zaadat calaa miatain arigu hadduu laba boqol dhaafo waa laba boqol iyo kow haddii uu noqdo ilaa alaaimia ilaa saddex boqol fa fiiha alaau shiyaahin saddex neef oo adhiyaa ku waajibay faidaa zaada hadday ka ziyaado calaa alaai miatin saddex boqol saddex boqol haddii uu ka bato fa fii kulli miatin shaatun markaa saddex boqol haddii uu ka bato boqolkiiba neef baa ku waajibay marka goormay afar neef waajibayaan marka boqolka afraad uu dhammaada la soco oo saddex boqol ilaa saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan waa waa saddexdii neefun laakiin afar boqol markay buuxsamaan ayaa afar neef la rabaa kadibna shan boqol afarta boqol ilaa shanta boqol inta udhaxaysa waxba soo kordhin mayso oo afar boqol iyo afar boqol iyo sagaal iyo sagaashan waa isku saka un waa afar neefun shan boqol markay buuxsamaan waa shan neef wahaakada boqolkiiba hal neef baa laga bixinaya mar haddii uu saddex boqol uu gaadho iyo wixii kasii badan inta boqolayda boqolaalka udhaxaysaana ka horunbay raacaysaa oo la odhan maayo saddex boqol iyo konton saddex neef wax ka badan baa laga bixinaya la odhan maayo oo inaga le saddex boqol iyo sagaaliyo sagaashan baaba saddex laga bixinaya ilaa afarta boqol ay buuxsamayaan afar laga bixin maayo afar boqol iyo sideetan afar boqol iyo sagaashan afar boqol iyo konton afar boqol iyo sagaaliyo sagaashan waa afartii neefun ilaa boqolka kale uu buuxsamayo saddex boqol haddii la soo gaadhaa boqol boqol baa loo eegaya boqolkiibana neef baa laga bixinaya inta boqolaalka udhaxaysana xagga horunbay raacaysaa ama waa waqsi baa la odhanaya waa mid laysoo cafiyey waay faida kaanat haddii ay tahay buu uhi saa'imatu rajuli ninka adhigiisa foofa naaqisa mid ka yar min arbaciina afartan shaatan oo neef adhiya ka ahaaday shaatan hadday ka nuqsaansan tahay ay ka dhiman tahay hal neef waaxidatan keliya falaysa fiiha sadaqa sak laguma laadi sagaal iyo soddon iyo adhigiisu ilaa yashaa rabbuhaa qofka lihi inuu doono mooyaane hadduu qofku shan neef adhi hayso sake waa ka bixin karaa laakiin waajib kuma ilaa afartan uu buuxsamayo walaa yujmac buu uhi nebigu la kulmin maayo beyna mutafariqin mid kala soocan oo laba qof ay kala leeyihiin kala socnaantu waxay raad yeelanaysaa markay laba qof kala leeyihin laakiin hadduu xoolaha qof quri leeyahay ama ha isku jiraan ama ha kala socnaadaan waa isku sakoobayaan oo hadduu leeyahay tusaale ahaan saddex boqol oo neef oo adhiya oo shan meelood u qaybsan sekada markay gaadho tirada waa laysugu daraya laakiin kala socnaanta iyo kala maqnaantu waxay raad yeelanaysaa dad kala duwani markay kala leeyihiin marka inay isu keenaan baan la ogolayn iyagoo sake ka carara walaa yufaraqu la kala sooci maayo beyna mujtamicin mid isku jiray tusaalahaan kani labaatan adhiyu laa kana labaatan adhiya waana isugu jireen markay sekadii soo dhowaatay bay yidhaahdeen war inoo kala sooc sekaba yaanay nagu waajibin aduuna labaatankaa kaxayso seke lagugu yeelan maayo ana labaatankaan kaxaysanayaayo seke laygu yeelan maayo khashyata sadaqa baqa laga baqanayo sekada awgeed sabab kale markaa waa loo kala soocan karaa laakiin waana la ysugu darsan karaa sabab kale laakiin hadduu qasdigu yahay in seke laga cararayo meesha laga saarayo ama lagu yaraynaayo taasaan la ogolayn wamaa kaana wixii la helo min khaliiayni ah maa wujida min khaliiayni laba xoolayo oo isku jira ah ama laba qof oo xooluhu isugu jiraana fainahumaa labadaa xooluhu isugu jira yataraajacaan waa la kala noqonayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati ay bilcadaalati yani haddii ay laba qof xooluhu isugu jiraan dee midun ayuunbu xoolihiisa ay sekadu ka baxaysaa dee neefku kolley ciduun baale soo maha marka hadhow bay dee xisaabtamayaanoo neefkaa la bixiyey ama neefafkaa la bixiyey kii lahaa ayaa wixii markaa adhigiisa ama xoolihiisa ku hagaaga mooyaane wixii kalea loo celinaya oo bilqiimaa loogu celinaya dee qiimaa loogu celinaya tusaalaha afartan neef baa isugu jira neef baa lagu bixiyey neefkaasaa la qiimaynaya haddii ay xoolu isu leekaayeen dee neefkaa qiimihiisa kala badh ayaa ka neef kale mooyaane ka kale u celinayaa walaa yukhraju la bixin maayo fi sadaqati sekadii lagu bixin maayo harimatun mid gabowday neef gabowbayoo ilkuuba ay ka dhaceen gabow owgii walaa daatu cawaarin neef iinlana lagu bixin maayo ilaa an yashaa inuu doono mooyaane almusadiqu yani aakhidu sadaqa ka sakada markaa qaadaya hadduu isagu jeclaado dh wallahi taa gabowday baa fiican ujeeddo gaara uu ka leeyahy ama neefkaa iintale isagu si gaara hadduu u doonayo waa la siinaya wa fi riqati wayajibu waxaa waajibay fi riqati ay fi lfida fidadii waxaa ku waajibay rubcul cushri baa ku waajibay marka toban meelood loo qaybiyo meel rubceed oo goormay ku waajibtay waa markay nisaab gaadho nisaabkeedu waa maxay fain lam takun haddaanay fidadiisu ahayn ay lam takun fidatuhu ilaa tisciina wa mia boqol iyo sagaashan mooyaane falaysa fiiha sadaqatun saka kuma waajibin ilaa an yashaaa rabbuhaa qofka lihi inuu isagu inuu ka bixiyo inuu doono mooyaane marka sagaashanka oo qura maaha sagaashanka oo halkan mafhuuma leh xadiid kale ayaa fasirtay yacni laba boqol mar haddii ay ka yartay laba boqoloo dirham markay gaadho fidadu ayay saka ku waajibta labada boqolee dirhamna shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam bay u dhigmaan waman balagadka ay gaadho cindahu agtiisa min alibili geel xaggii sadaqat ljadaca sakadii jadacada ahayd oo qaalintii afarta sano u dhammaadeenee tashanaad gashay baa ku waajibtay walaysat cindahu laakiin taama hayo geeliisa kuma jirto walaysat cindahu jadaca wa cindahu xiqa xiquu hayo da-dii ka hooseyse fa inahaa tuqbalu waa la aqbalaya minhu isaga waa laga aqbalaya alxiqatu xiqada wayajcalu waa yeelayaa macaha la jirkeeda shaatani laba neef oo adhiya in istaysarataa low hadday u fuduudaan aw cishriina dirhaman ama labaatan dirham marka qofku daadii ku waajibtay haddaanu hayn daada ka hooseysu bixin kara laakiin jubraan buu raacinaya kab buu raacinaya kabitaankaasoo ah laba neef oo adhiya ama labada neef aiga qiimahooda labaatanka dirham marka labada neef aiga qiimahooda ahaayeen qiimaha la eegaya labaatanka dirham si gaara looma eegaya ikhtiyaarkana isaga ayaa leh inuu laba neef aiya raaciyo inuu qiimahooda raaciyo ee ikhtiyaarka cidda sekada qaadaysaa ma laha waman balagadka ay gaadho cindahu sadaqat lxiqa buu hayaa ayaa ku waajibtay walaysat cindahu ma hayo xiqo walaysat maan cindahu agtiisa alxiqa wacindahu ljadaca jadacu haya oo da-dii ku waajibtay ma hayo laakiin maxaa ku jirta geeliisa da-dii ka sarraysa fa inaha tuqbal waa la aqbalaya minhu isaga aljadacatu baa laga aqbalayaa oo da-daa ku waajibtay da-da ka weyna marka isagaa dee wax loo celinaya marka ila isagaa daalaca leh wayucطihi wuu siinayaa almusadiqu ka sekada ururinayaa cishriina dirhaman buu siinayaa aw shaatayn mar walbana cidda wax celinaysa ayaa ikhtiyaar ka leh rawahu lbukhaari marka xadiidkan isaga oo qaabkan u urursan ma aanu ku soo aroorin fi lbukhaari oo siyaaqiisu qaabkan uu u yaallo laakiin wax allaale waxaa lagu sheegay bukhaari waa ku yaaleen laakiin waa mutafariq riwaayaad kala duwan weeye aan urursanayn marka alxaafid ibn xajar raximah اllahu tacaala waa isu ururiyey deetana jamacaha fii siyaaqin waaxidin si aad arkaysa ayuu markaa u jamciyey riwaayaadkii axkaam badanoo markaa axkaamtii zakada ka mid a ayaa xadiidkan ku jirta horta zakadu waa cibaado oo sidii nebigu u faral yeelay baanay u soconaysaa in wax laga bedeliyo in wax laga dhimaatoona ma bannaana wuu xadiidku inoo sheegay geelu shan markuu gaadho inuu sakogoys yahay shan ilaa afar iyo labaatanna ari baa laga bixinayaa shantiibaana neef ariyaa laga bixinaya shan iyo labaatan markuu gaadho ayay waajibtay in geel laga bixiyo qaalin sanad jira sanad u dhammaaday baana waajib ku ah haddii laga waayo qaalin laba jira waa laga bixin karaa haddaanu ku jirin da-baa kor loo guuri karaa marka bedel baa isaga loo celinaya haddii da kor loo guuro wahaakada saasi kuwan oo faral kastiiyo intii laga bixinayey ama nisaab kastiiyo intii faralkii ku waajibiu nebigu caleyh isalaatu wasalaam sheegay haddii geelu nisaab ka yeeriyay isaka kuma waajibin oo shan uu ka yeryay laakiin qofka lihi isagu waa ku tabaruci kara waa bixin karaa adhigu markuu afartan gaadho ayuu nisaab iyo isaka ay ku waajibtay neef adhigaana laga bixinaya ilaa boqol iyo labaatanka adhiga markaa shardi buu nebigu caleyh isalaatu wasalaam u dhigo shardigaasi waxa weeye geeluna waa la mid geela waxaan shardigan loogu sheeginaa foofitaanka alghaalibu cala alibili an yusaam geelu waa colool wen yahay oo waa adag tahay in inta meel lagu xarayo wax lagu siiyo marka waxa haalibkaa inuu foofo laakiin adhigu waa iska cir yar yahay oo dee geel iyo lamid maaho iyo looda iyo isaga waa waa waa sahlan tahay in macluufo laga dhigo walihaada baa nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaara adhiga u sheegay marka shardi waxa uu ah xoolahaas sekadu ay ku waajibayso inayn xoolo foofa oo tarca min alcushbi almubaax geedaha cidina aanay lahayne ilaahay dhulka ka soo saaray dee u daaqtaga marka sanadka badankiisa haddii xooluhu ay foofaan sida jumhuur ulculamaa ay ku tegeen saka waa ku waajibaysa sanadka badankiisa haddaanay foofine wax la siiyana oo la quudiyana saka kuma waajibayso waayo qofku wixii saka uu ku bixin lahaaba iyagu dib u geliyey soo ma marka culays la saari maayo shaaficiyaduna waxay yidhahdaanba muddadoobay soo koobaanoo haddii waxa weeyaan xoolahaasi la siiyo waxay cunaan gacanta laga quudiyo muddo aanay noolaan karin dhib la'aan haddii cuntada laga joojin lahaa khalaas waa macluufay noqonaysaa waa inti waxay dhahan xooluhu laba maalmood waa dhib la'aan waa iska noolaan karaan iyagoo xoba aan la siin laakiin saddex maalmood iyo ka badan ma noolaan karaan marka haddii sanadkii saddex maalmood ugu yaraan iyo ka badan inta ugu yar waa saddex maalmoode hadduu qofku xoolihiisa aanu daaqgeene uu quudiyo wax uu siiyo isaga kuma waajibaysa bay dhahdeen haddii saddex inta uu quudiyaa ay saddex maalmood ka yar tahay laba maalmood iyo maalin iyo wixii kasii yar ay tahay inta kalena ay daaq tagaan sakaa laga rabaa iyagu aad baabay usoo yareeyeen nacam waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa xooluhu hadday isku jiraan waa isku sakoobayaan oo inaga sheegna waxanu qof haddii xoolaha qof quri wada leeyahay inay isku jiraan iyo inay kala maqan yihiin taasi macno ma leh waa la isugu xisaabinaya xoolihiisa laakiin xoolihii dad baa wada leh dad bay isugu jiraan isku jirkooduna waa laba nooc khulatu shuyuuc xoolihii mabay qaybsanba oo neefkii lasoo qaadaba waa wada leeyihin way dhaxleen tusaale ahaan ama waa la wada siiyey ama way wada iibsadeen kuwaa khilaafba kuma jira inay isku sakoobayaan laba qof iyo ka badan bay isugu jiraan umana qaybsana khulada nooca labaad khulatu jiwaar baa la dhahdaa xooluhu waa u qaybsan yihiinoo nin waliba intiisa gooni buu u yaqaanaa laakiin de waa isugu jiraanoo xeradii bay wadaagaan iyo raacigii iyo meeshay u daaq tegayeen iyo ceelkii ay kacabayeen iyo waxyaabahaasay wadaagaan kuwaasina waa isku sakoobayaan waana kuwa xadiidkuba uu ku soo aroorayo haddii dadku ay xoolaa wadaleeyihin o aanay u qaybsanayn dee waxba laysuma celiyeen soo ma lakiin fa innama yataraajacani baynahuma bisawiya marka xoolaa la kala leeyahay bay dee noqonaysaa in wax laysu celiyo marka waa isku sakoobayaan isku sakoowguna mararka qaarkood faa'iiduu dhalaa takfiif buu dhalaa mararka qaarkoodna tafqiil buu dhalaa culays buu keenaa mararka qaarkoodna labada midnaba ma keeno marna waa laga faaiidaa marna culays buu soo jiidaa oo laba nin oo ah midna uu labaatan lahaa midna labaatan ama midna soddon midna toban oo midna aanay saka ku waajibteen baa markay isugu jiraan dee saka laga rabaa markaa culays buu keenay soo ma laba ninoo mid waliba afartan uu lahaaba ayaa isku darsaday saka ka carar se arrintaasi kamay dhalan dee mid walba neef baa laga qaadi laha lakiin markana isku darsadeen hal neef baa laga wada qaaday waa siddeetan wixiiba ilaa boqol iyo labaatan neef qurun baa laga qaaday mararka qaarkoodna faa'iidaba ma keeno intii markii horeba laga qaadi lahaa ayuunbaa laga qaadaa culaysna ma soo jiido waayahay xadiidku wuxuu tilmaamay madhab shaaficiya markaa wuxuu yahay la soco alkhulطa tuahir fi lmawaashi fi gayriha min alamwaal haddii lacag laysku darsado waa isku sakoobaysaa haddii dahab laysku darsado haddii fido laysku darsado haddii zarc laysku darsado haddii imaar laysku darsado wuxo dhan waa isku sakoobayaan waaya waxaa xadiidku uu tilmaamayaa xoolaha markaa liita sekada in lagu bixiya lama ogola neefka buka haddaanu xooluu dee wada bukin neefka gaboobay neefka weydaa neefka iintale ilahi wuxu uhi walaa taymamu alkhabiia minhu tunfiquun neefka xoolaha ka dhaqaaqayana qofka laga qaadi maayo haddaanu isagu raalli ku noqon wayaaka wa karaa'ima amwaalihim soo nebigu kumuu odhan mucaadi ibnu jabal waxyaabaa sekadu ku waajibta fidada ka mida laba boqoloo dirha markay gaadhay seka ku waajibta wa hada maxalu ijmaac taa culimadu waa isku waafaqeen waxaana ka baxay labada boqoloo dirham waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo dahaba culimada qaar way ka yareeyaan oo afar boqol iyo toddobaatan baabay keenaan waana sida axwadkaa rubucushri un baana ka baxaya mar hadday sakagoys noqoto oo ah marka toban meelood loo qaybiyo meel rubuceed xadiidku wuxuu ku gebagabeeyey axkaamta zakada geelu xukumuu la gaar yahay xukumkan loduna male ariguna male xukumkana aljubraan oo qofkii dadii ku waajibtay haddaanu hayn ta ka hooseysa waa bixin karaa ta ka saraysana waa bixin karaa ta ka hooseysa hadduu bixiyo isagaa laga rabaa in laba neef oo ariya raaciya ama qiimahooda hadduu laba derajo daadegana dee waxa uu ku kabayo ayuunbaa laban laabmaya oo afar neef oo ariu noqonaya ama afar neef oo ariya qiimahooda sidaasoo kale dada ku waajibtay dada ka saraysu bixin karaa haddii la waayo ta kasii saraysa isagaana markaa loo celinaya wax arintanina waxay ku gaartahay zakat libil zakat lbaqar iyo zakaatu alhanam iyo arintan shaqo kuma laha oo iyaga da-dii qofka ku waajibtay lafteeda ayaa laga rabaa waayo sekada geela waxay kaga duwan tahay da-da ka baxaysa marba tirada geela qofku haya ayaa kala duwan sanad jir laba jir saddex jir afar jir wahaakada laakiin lo-du da-e fara badan oo kala duwan male ama waa abiic ama waa abiica aw musina waa labadoodu sanad jir soddonka ka baxaa iyo laba jir oo ka baxa afartanka khalaas waaba intaaba arigana dee isagu waxa laga bixinaya waaba da qurahun waa inuu neefku hadduu yahay idana waa inuu sanad jir yahay ama sanadba yaanu gaadhina waa inuu yahay neef ilka dhacsaday hadduu ida yahayna waa inuu laba jir yahay ama ilkii ay usoo baxeen hadduu nacam marka isaga haddii uu yahay afartan neef iyo hadduu ku neef yahay isaga dadaasunbaa ka baxay oo da kala duwani kama baxaan walihaada baynu nidhi xukumkani a in da la bixiyo wax la raaciyo ama mid ka saraysa la bixiyo oo qofkii isaga wax loo celiyaa wakhaasat bilibil oo mid geela ku gaaro wallahu aclam wsala allah calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira